bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladda dhexe oo sheegtay inay ka go-an tahay xalinta amni darrada xoolo dhaqatada faafi iyo dhadhaabo oo cabasho markaasi ka muujinaya xanuun saameeyey iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo bilowday dadaal beesha caalamka looga dhaadhicinayay in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa shanta bisha koowaad ee janwari sanadka labada kun labaataniyo saddexda intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan warkaidinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto oo xalay fiidkay xarunta madaxtooyada ee state house magaalada nairobi si wada jira waraysi ugu siiyey telefishinada maxalliga ah ayaa hoosta ka hariiqay in maamulkiisa ay ka go-an tahay soo afjarida faraalka amni darrada ee ka jira qaybo ka mid ah wadanka waxa uu xusay nin kastoo si weyn ah markaasi oola tacaaleen falal burcadnimo oo ka jiray baringo iyo weeraro markaasi argagixiso oo horey uga dhacay ismaamulka laamo in hiddana mararka qaar ah dhacdooyinkan lasoo tabiyo xilli uu faahfaahin ka bixinayay waxyaabaha ilaa iyo hadda maamulkiisa uga qabsoomay dhanka sugidda amniga iyo qorshaha dowladda ee ku aadan xasilinta dowlad deegaanka laamo ayuu madaxweynaha dalka sida tan yiri
tulikubaliana kama serikali ya kwamba changamoto ya ukosefu wa usalama lazima tuitatue. Isipotatuliwa na hii serikali, sijui itatatuliwa na nani, kwa sababu tunaielewa na tutaishughulikia. Pengine ile mpango yote tumeweka haikosekani ya kwamba saa zingine kunatokea mwanya na e, hawa wakora na wagaidi na hawa wa, watu wanapitia eh, mahali tumezuia sehemu kubwa. Ukienda leo Arabal kwa mfano kule Kerio mali eh, mali kulikuwa hakukaliki. Nilikuwa Baringo kwa mfano juzi Disemba, wananchi wanasema kwa miezi saba tumerudi nyumbani, tumelala ya lakini bado hiyo changamoto bado hatujaikabili vile, vile tum, tum, tuli, tuli, tumeipangia ile hakikisho mimi nataka niwaambie Wakenya wanaoishi Kerio, wanaoishi Lamu. Nilikuwa, nilikuwa Mombasa juzi na kukatokea incident pale Witu na tukaifuatilia, tukaona kuna sel ya watu magaidi fulani, na uzuri tayari tumewapata wawili ambao wanatumikana wanatumika kama financials na tumewapata na pesa nyingi zile wanatumia kununua eh, kununu, kufanya hivi na kufanya hivi ile, so tunawafuatilia. Ile hakikisho mimi nataka niwaambie Wakenya ni kwamba hii ni tatizo ya ukosefu wa usalama, ingawaje ni tatizo ya kimataifa, lakini hapa Kenya ni tatizo letu kama serikali, na wauliza Wakenya tuwe na ushirikiano na wao, tushirikiane sisi zote, lakini serikali tutahakikisha ya kwamba tunakuwa na officers. Nilienda juzi kule mahali tunafanya training ya wale special forces wa kukabiliana na hawa watu, na tumekubaliana tutaongeza eh, the numbers ya special forces ya kuhakikisha ya kwamba kukitokea jambo tunaishughulikia vilivyo katika haya masehemu ambayo tayari bado tuko na changamoto. Tumekubaliana pia ya kwamba e, tutaweka huko camp za GSU, tutaweka training center ya polisi, tutaweka training center ya jeshi. Tunataka kuoccupy the whole of that area.
waxaa weli ka jira qaybo kamid a deegaanada faafi iyo dhadhaab xanuun markaasi fara ba-an ku haya geela kaasi oo la sheegay in geel badan ay u dhinteen xoolo dhaqatada deegaanadan ayaa sheegay inaysan weli helin wax caawimaad ah oo dawooyin iyo gargaar kale ah ee cabdirasaaq maxamed tarar oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi ayaa warbaahintiisa uga warramay xanuunka geela ku dhacay oo uu sheegay inaysan weli fahmin waxa uu yahay
dabinkanba geeli aad buu u xanuunsan yahay geela jooga saddex gose iyo midka jooga kawaanjeerey isku siba u xanuunsan yahay barbiya hadda naga dhammaadayna geela wuxuu galay gol geela halkaasuu aaday gandib oo geela soo cunay geela cudurro aan caadi ahayn oo horaan aan looga baranin aanan lagu aqaanin yuu kala imaaday meesha gosha uu ka imaaday geela xanuunkiisa waa dhowr nooc saddex qaybood wey qayb way waalani oo se u joogtay carari heer wuxuu joogaa dadka hooskiisa hataa geel uu ka cararo suuqa markii loo soo wado dadka wado hooskiisuu ka carari geel waxaan kaloon ka warqabaa geela sida aad asagoo caafimaad qaba aad u ogeed neefka asagoo dudumaha iyo carrada jiqhayaad umaano carrada cunaha kadib geeli haddii lasoo xareeyey fiyoobi haddana saad oo ugeed geela xarada suu ugu jiro subaxda markuu waaga beriyo saddex iyo laba neef oo bakti oo geela dhex yaalaan baa xaradiisa la arki calaamada noocaas og waxay shihin aan la garanaynin oo gandigaa geela soo cunay loo maleynahayo horaan aan lagu sii aqaanin yuu geela xanuunkiisa noqday waxaa kaloo u dheer bahal boog ahoo geela jirka kaga jirto oo qaybna geeleyda horaan ay u taqaanay oo la yidhahda cadho qaybna la yidhahda qarfad oo horaan ay u taqaanay oo caadi u hayd geeleyda oo ay dhihi jireen tan waxaa la yidhahda qarfad tanna waxaa la yidhahdaa cadho daawadanay leedahay saanaan u isticmaali jirnay isagoo cadhadii iyo qarfadda ay qabaan buu haddana xanuunkaa geela la soo siyaaday dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee joogay faafi iyo area dhadhaab oo qaybna saddex gosa qaybna kawaanjeere cabasho aan caadi ahayn oo dhanka geela ahay muujinayaan dowladda countiga waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsi badan dadkaas xoolo dhaqatada haddaan daawo lala soo gaarin waa xaaladda caadi ma aha dadka xoolay ku tiirsanaayeen shaqo kale ayaga mayna heninoo dhaqankooda iyo mustaqbalkooda iyo noloshooda waxay ahayd xoolo xoolihiina hadda culays fara badan oo dhankaas ah oo hayo oo xanuuna marka dadkaas haddaan sida ugu dhaqsi badan xoolahooda daawo lala soo gaarin waa waa xaalad aan caadi ahayn bay ku sugan yihin runtii
codbixiyayaasha ka diiwaangeshan deegaan baarlamaaneedka gaarisa township ee ismaamulka gaarisa oo gaarayay ilaa iyo konton iyo afar kun ayaa maantay ka qayb qaadanaya doorasho ay markaasi ugu codeynayaan xildhibaan cusub jagadan ayaa waxaa bannaanaatay kadib markii aadan barre ducaale oo deegaankaasi muddo xildhibaanka ahaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee kenya musharaxiin matalaya xisbiyo kala duwan ayay shacabka ugu codeynayaan ilaa iyo saddex boqol iyo saddex goobood ah oo markaasi codbixin ah ama codka laga dhiibanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i e b c ayaa sheegay in codaynta uu u maareyn doono si cadaalad ah iyadoo musharaxiinta iyo codbixiyaashaba loogu baaqeeyay inay si nabadgelyada amaba nabadgelyadu ay ku dadaalaan hase yeeshee waxaa warbaahinta istaa u warramay naasir joofle oo ka mid ah musharaxiinta iyo sheekh xasan cabdi oo isna ka mid ah culimada gaarisa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu dhammaan raggaas waa salaaman tihiin maanta waa maalinta la codeynayey anigana waxaan ka codeynayaa tetu primary school hadda nimid waan codeeyey laakiin dadkii soo bixista ayaa xoogaa loo ah la yar waxaan dadka u sheegay inay soo baxaan insha allah waxaan la ilaaliyo nabadgelyada arrintan insha allah si wanaagsan ah ku dhacdo marka aduu la yaraado waxaan rajaynaynaa guul hadda waa wakti hore lama garan karo waa inaan xoog sugnaa maadaama dadka ay yaryihiin waa socdaalka uu aad u yaryahay wax hadda dhib aan ku aragno ma lahan wax walba oke waay laakiin insha allah hadhow dambe baan ogaanasii noqon doonta
si aan faahfaahin dheeraada oga helno geedi socodka doorashada ku-celiska ah ee gaarisa waxaan markaasi la xiriiri doonaa oo qadka si toosa markaasi u soo gelin doonaa wakiil wareedka idaacaddii f m ee ismaamulka gaarisa cabdisamed inoo warrami doono dhegeystayaal si faahfaahin aan uga helno geedi socodka doorashada ee ismaamulka gaarisa haddii ay markaasi inoo suura gasho cabdisamed cabdi ayaa markaasi qadka telefoonkan soo gelin doonaa si doorashada ku-celiska ah ee markaasi uga dhaceyso ismaamulka gaarisa uu markaasi wax inooga siiyey si gaar ahna deegaan baarlamaaneedka township oo dib loogu celinaya doorashadiisa kadib markii jegadaasi ay bannaanaatay oo aadan barre ducaalo oo markaasi deegaankaasi muddo xildhibaanka ahaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee kenya cabdisamed cabdi ayaan markani la xiriireynaa oo qodka si toosaan u soo gelinaynaa si uu markaasi faahfaahin dheeraada inooga siiyo geedi socodka doorashada ku-celiska cabdisamed soo dhawow
cabdisamed bal faahfaahin naga sii siday u socoto doorashada ku-celiska ee maanta ka dhacayso gaarisa gaarisa gaarisa township
doorashada ku-celiska ee ka socoto kursiga baarlamaanka ee gaarisa township si jawi degan ayay ku bilaabatay saaka goobihii aan tegey jawiga aad ayuu deganaa dadka laakiinse markaad fiiriso doorashooyinka caadiga ah ee doorashooyinka guud inay ka bedelan tahay ayaa aad loo dareemi karaa sababta waad arkay waa yar tahay inaad aragto saddex qof iyo ama afar qof ama shan qof oo goobihii aan tegay markaan kasoo qaato oo maaragtay laynku jiro dadka waxay u socdaan keli keli laba laba saddex saddex ayay u gelayaan hadda waxaan joogaa aan tetu iskuulka hoose dhexe tetu waa goobaha maaragtay codbixiyaasha ugu badan ayuu ka mid yahay goobaha cod dadka ugu fara badan dadka codbixiyaal aad u badan ayuu leeyahay haddii aan si kale u dhiga ama goobaha wuxuu ka mid yahay maarata dadka aad uga codayaan dabcan sida ii muuqato haddoo kale meesha ugu badanaan arka wax layn ku jiro waxaan u malaynayaa ilaa lix qof ilaa toddoba qof inay yihiin meelaha qaarkood oo maaragtay qolalka qaarkood ama afka qalaad waxaa lagu yirahda streamko kale wax taagan ma arki hal meel ayaan inta hataa ku arkaa dadka markaad weydisana waxay ku dhahayaan doorashadan inta badan dadka ma xiiseynayaan oo dadka qaarkii markay kula kaftan waxay ku dhahayaan dumarka aad u codayaan dumarkana weliba ay soo ayay markay kula kaftamaan ku dhahayaan joogi sida kale iska degan yahay goobaha maarata codbixiyaasha askar ayaa joogto dadkana si nabad ayay ku codaynayaan qolaa dadkan maarata shaqaalaha ee guddiga doorashada kuwii aan weydiiyey kolley inta aan la kulmay kuwa maarata joogeen xarumaha naga codaynaya joogeen wax ciladii wax oo dhib oo lasoo darsay ima sheegin dadkii aan la kulmay oo codeeyeenna imaysan sheegin hadda murid maarata qof caqabad lasoo darsay cole waa laga waayay magacayga ama systemka ii shaqayn waay ama ma arkin dad maarata cabanayo noocaasoo kale lama kulmin magaalada meelaha qaarkood markaad fiirto jawigeeda wuu iska degan yahay markaad dhex martoo kala haddiisoo doorasho kama socota qaybaha qaarkood markaad fiirto magaalada dhexdeedii suuqa markii laga reebo ama magaalada xaafadaha markaad gasho way iska degan yihiin oo maarata meelaha qaarkood maba ka dareemaysi doorashada ka socota laakiin guud ahaan hadda si si degan ayay ku socotaa dadka qaarna waxay ku dhehi kule ku oranayaan ama ay leeyihiin dadku way imaan doonaan oo maarata dib ay ka imaan doonaan wayna dhacdaa inta badan dadka maarata ilaa wixii shan saaca ilaa duurka inay aad u imaadaan hadda guud ahaan jawiga waa uu degan yahay doorashadana hadda sidai ii muuqata si wanaagsan ayay ku socotaa marka goobaha codbixinta xilligii loogu talagalay ma furmeen
goobihii aan tegey xilligoo loogu talagalay way furmeen shaqaalihii guddiga doorashada ee meesha ugu tegeen waxay sheegeen wax cilad inay la darsin waktigii loogu talagalayna ay fureen anig goobihii aan tegey haddii aan kasoo aan aan ka hadlo marka maadaama garis maalmihii ugu dambeeyey olole xoogan uu ka socday hadda oo laba saaci waxa la maraya maxaa sababay in weli tirada dadka soo baxay ay hooseyso
dabcan mawlid haddii aan dib u fiirna arrintaas ayada waxyaabaha sababaya dadka doorashada guud markii ay jirto dadka ilaa waxaa loo codaynayaa laga soo bilaabay m c a m b governor senator marka ninba qof buu xiiseenaya laakiin isku soo baxa ugu badan dadka markaad weydiiso waxay ku dhahayaan dadka waxay jecel yihiin ama aada u soo saaraa oo guryahooda ka soo saaraa nimanka u tartamaya ama dadka u tartamaya kuraasta m c a oo maaragtay jago hoose oo laga yaaba halkii hadda garis oo kale garisa township waxay ka kooban tahay ilaa afar ward ama afar deegaan hoose baarlamaaneedka kasii kooban tahay marka xamaasad bay leedahay oo maaragtay dadka u tartamaya ama kuraasta loo tartamo ee m c a ga xamaasad ka gedisan ayay leedahay tan tan tan kursiga baarlamaanka ama senatorka ama governor marka dad markaa weydi xubnaha dadka waxaa soo saari jiro keeni jiray kuleeyihiin kuraasta m c a dadka aan la kulmay oon iri maxaa u malaynaysaan arrintan marka inta badan saasay ku qiyaasayaan laakiin waa runtaa way jirta maalmaana oloola aada u badan ayaa ka socday garis inkastoo shalay trati lanasana waxay ka horreeyey bil ka badan xamaasad baa laga dareemaya magaalada suuqyadoo kale xamaasad aad u badan baa laga dareemaya hase haatee haddana waxaad moodaa in isku soo baxa oo aada u hooseeya inkastoo laga yaabo inay dadku ay dib ka soo baxaan lakiin hadda sida muuqato dadki way hooseeyaan hadd inta joogtana waxaad moodaa inay u badan yihiin dumar raggu waa aad bay ugu yaryihiin daduna agento ama wakiilo oo kaliya maogi waxaad umalaynaysaa dhifdhif markii tobankii dumar aad aragtaba halkoo ama laba ayaa ayaa rag ka ah taasoo ku tuusinaysa dadka coday inay u badan yihiin dumar
aadaa umahadsan tahay cabdisamed dib aan kugu soo noqon doonaa hadduu aleedmo adigaa
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo tanariva ka dhegayso star f m
madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaay bilaabeen dadaallo ay markaasi beesha caalamka kaga dhadhicinayaan in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka ee saaran sanadaha badan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka shalay kula kulmay danjiraha dalka maraykanka ingiriis waa danjirayaasha maraykanka ingiriiska talyaaniga etoobiya wakiilada gaarka ee qaramada midoobey midooda yurub iyo midooda afrika ayaa kala hadlay cunaqabatayntan isagoo sidoo kale uga warbixiyey mirdhalka howlgalka markaasi ka socda soomaaliya ee lagula dagaalamayo kooxda al-shacaab madaxweynaha ayaa waxaa uu xusay sida nafuurnimada leh ee ciidamada soomaaliya oo kaashanayo dadka deegaanka ay markaasi dagaalkan ugu guuleysteen oo meelo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe hiiraan galgaduudah ay markaasi kooxdu ka saareen wuxuuna markaasi muujiyey sida ay uga go-an tahay dowladda asaga uu hogaamiyo in ay markaasi ka guulaysato kooxda al-shabaab oo uu sheegay inay caqabadi ku noqotay dowladnimada iyo horumarka dadka soomaaliyeed waa sida hadalka u dhigay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba ay maanta ay u midaysan yihiin dagaalkaasi waxauna ku adkeeyey wakiilada beesha caalamka inay ku gacansiiyaan ee dagaalkaasi gaar ahaana ololaha ku aadan ka qaadista cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya oo muhiim u ah dagaalkaasi sida uu sheegay wakiilada beesha caalamka ayaa dhankooda bogaadiyey howlgalladaasi deegaanada markaasi ee laga sameeyey iyagoo markaasi dhankoodu ay tilmaameen inay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliyeed gaar ahaana gurmadka deg deg ay u baahan yihiin dadka ku sugan deegaanadaasi ee dabcan uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga saaray kooxda al-shabaab oo hadda gacanta dowladda ay ku jiraan maamulka gobolka californiya ee dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah tani ayaa loo eeneeyey duufaan xooggan oo laga cabsi qabo inay halkaasi ku dhufato roobab xooggan ayaa la filayaa inay sidoo kale sababaan daadad iyo koronto la-aan guud ahaan gobolkaasi laga dareemo iyadoo dhanka kale la saadaaliyey duufaano inay ka dhacaan meelo kale oo ka mid ah ee maraykanka guddoomiyaha gobolka californiya kevin newsom ayaa markaasi ku dhawaaqay xaalad deg deg ah si ay si markaasi ay u helaan fursadda ay markaasi uga bixin karaan jawaab deg dega haddii xaaladii ay timaado maalmo ka hore ayay duufaantani la mid ah lasoo sheegay in gobolkaasi californiya ee dalka maraykanka ay ka dhacday arrintan ayaa waxay sababtay in markaasi la baajiyo duulimaadyo badan oo gobolkaasi ka dhaqaaqi lahaa sidoo kalena dugsiyada koonfurta gobolkaasi ayaa markaasi la baajiyey iyadoo ay taxadar badani laga muujinayo duufaanta la saadaaliyey